الرجيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول سبحانه وتعالى الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون waxaa uu darkiinu caawa ka bilaabanayaa aayadda sagaal iyo tobnaad oo suuratu huud waxaa inoo dambeeyey iyadoo laynoo sheegay dadka ilaahay subxaana wa tacaala ku been abuuranaya in ilaahay loo bandhigi doono oo rabbi xisaabtiisa loo bandhigi doono markaa kadibna dadka ku markhaati furaya ama malaa'ig ha noqdeen ama rususha alla ha noqdeen in ay odhan doonaan kuwani waa kuwii ilaahay ku been abuurtay kadibna ay lacnadi doonaan oo lacnad loo soo jeedin doono xadiidka nebiguna sal alay wasalam inuu sheegay arintaasi inay u dhici doonto si dadkao dhan u wada jeedaan oo la wada ogyahay oon qarsoonayn qolyahaasaa marka lasii tilmaamaya qolyaha abaalkoodu saa noqday adduunka markay joogeen maxay samayn jireen camalka ay abaalkan ku muteen cadaabkan iyo ciqaabtan ku muteen muxuu ahaa iyagia marka tilmaamahoodi iyo adduunka ay ku lahaayeen yaa laynoo sheegi alladiina kuwa yani aalimiinta laga sifaynaya alladiina kuwa yasuduuna ama hum iyagu alladiina kuwa yasuduuna leexinaya jeedinaya annaasa dadkay ka jeedinayaan can sabiil illaah jidka alle ka jeedinaya wayabquunaha jidkiibay dalbayaan ciwajan mucwajan xaaluya mid la qalloociyey jidkiibay doonayaan si qalloocay u rabaan walxaal hum iyagu wa hum iyaguna bilaakhirati aakharo hum iyagu kaafiruuna kuwa ku gaaloobay yihiin ayagoo aakharo ku gaaloobay oon rumaysnayn ayay saa yeelayaan macnaheedu waxa weeye waxay isu geeyeen dhowr dembibay kula saleen dembi waxa weeye ayagu horta diintii alle waa ka jesadeen waa ku gacayseen wixii xagga alla kayii subxana wa tacala intaa mayna ku gaabsanine waxay dadaal u galeen oo shaqo ka dhigteen inay dadka ka hor istaagaan diinta alla subxaana wa tacaala waxaa kaleeto ay doonayaan inuu jidka ilaahay subxaana wa tacaala uu qalloocdo oo dhaqankooda qalloocsan uu raaco oo toosnaantan uu toosan yahay bayna la rabin aakharana ma ay rumaysno oo wayba diideeno aakara iyo soo soo saarid iyo isla xasaabtan iyo janni iyo naar ma rumaysnaa tilmaamahaasi waa tilmaamahay adduunka kulahay alladiina kuwa wey aalimiintu waxa weyaan alladiina kuwa yasuduuna leexinayo dadka can sabiili illaah jidka alle ka leexinayo oo wayabquunaha jidkii dalbaya ciwajan xaalu yahay mid la qalloociyey yacni qallooc bay raadinayaanoo inuu qalloocsamo jidka alle ayay rabaan macna ahwaadooda inuu raaco wahum iyaguna bilaakhirati aakhara hum iyagu kaafiruuna kuwa ku gaaloobey wey aakharana way ku gaaloobeenoo ma ay rumaysnaa waa diideen aakharo ulaaika kuwaas lam yakuunuu maysan ahayn mucjiziina kuwa fakan kara allaha alla ka fakan kara fi lardi dhulka dhulka kumay caajigelin karaan wamaa kaana lahum umana ahaanin min duuni illaahi alla sokadii min wliyaaa kuwa u gargaara yudaacafu waa la labanlaabi lahum iyaga alcadaabu cadaabkii baa loo labanlaabi maa kaanuu maynan ahayn yastadiicuuna kuwa awooda assamca maqalka wamaa kaanuu mana ayna ahayn yubsiruuna kuwa arka xaqa mayna maqli jirin mana arki jirin macnaheedu waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa kama baxsan karaan xeelad iyo xoog midna kuma fakan karaan ilaahay subxaana wa tacaala dibdhigan u dibdhigahayo iyo muddadan uu iska daynayana dulqaadkiisa iyo xikmadtiisa unbaa sidaa ku dureersatay ee rabbi subxaana wa tacaala kamay fakan karaan markii cadaabka ilaahay ku yimaadana cid u gargaarta ama wax u qabata ama cadaabka ka celisa ma ay helayaan alla sokadii subxana wa tacaala cadaabka weliba loo labanlaabi waxaa laga wadaa yani waxay la mid tahay ina aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illaahi zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab yani cadaabka loo labanlaabi oo cadaab labanlaaban baa la siinaya waxaa loogu labanlaabayaa dembiye labanlaaban bay la yimaadeen hadday ku gaabsan lahaayeen keliya diinta rabbi oo iyagu diidaan lafahooda uun keliya hadday ku gaabsan lahaayeen waxbay wax dhan bay ahaan lahayd oo sida waa dhaami lahayen hal cadaab baa la cadaabi lahaa laakiin waxay isku darsadeen jeesi iyagii ay ka jeesadeen iyo dadkii oy kala dagaalameen saa daraaddeed cadaab labalaaba waa inay yeeshaan wey macna maa kaanuu yastadiicuuna asamca wamaa kaanuu yubsiruun dhowr tafsiirba waa la yidhahdaa yacni maynan maqal maqalkana maynan awoodin inay xaqa maqlaan mana aynan arkaynin maxaa laga wadaa yacni ma- maysan awoodi jirin inay xaqa maqlaano waxay kaga mashquulsanaayeen baailkay kaga mashquulsanaayeen sidaas waa tafsiirka ibni jariir dabari baailkay ku mashquulsanaayeen oo mashquulkay ba- ku mashquulsanaayeen baailka iyo xumaanta yaa waxay ka dhigan yihiin sidii iyagoon awoodi karinba oo awoodba u haynin inay xaqii maqlaan ama ma ahe maqal la-aantan iyo arag la-aantan aynan keri karin maqalkii iyo araggii xaqa wax kale kama imaanina way karahaysanayaan nacaybkay inay maqlaan nacab yihiin yaa waxaa laga dhigay sidii iyagoon rabin oo kaleta macna oo aan doonaynin inay maqlaan aan keri karin oo kale dheh sidii iyagoon awoodi karin oo kale ayaa laga soo qaaday maxaa yeelay shayga mar haddaad karahaysanayso oo necab tahay maqalkiisa yacni waa kugu dhib wey dhibkii baa waxaa laga soo qaaday inaysan awoodi karin oo kale macna waxaa kaleeto iyadana suurtagal ah maa kaanuu yastadiicuuna asamca wamaa kaanuu yubsiruun maynan waxba arki karin oo xaqa maynan arki karin mana aynan maqli karaynin in sideeda daahirkeeda loo daayo maqal la-aanta iyo arag la-aanta waxa ugu wacnaa allah daboolay subxaana watacaala wanaag baan la rabino khatmigii iyo khishaawadii baa fuulay qalbigana waa la daboolay qalbigana macnaha waxa wey waa la daboolay indhahana iyadana macnaha waxa wey caad baa laga saaray xaqa may arki karaan marka awood uma ay laha taana waxaa keenay iyagaa xumaan doonahayo qalbigoodaan toosnayn saa daraadeed bu alla subxana watacaala ka xidhay macna sidaana waa suurtagal ulaaika kuwaasi lam yakuunuu maynan ahayn mucjiziina kuwa ka fakada allaha alle filardi dhulka may kaga fakan karin kagama fakan karaan dhulka mana wamaa kaana lahum umana ahaan min duuni ilaahi alla sokadiisa min awliyaa kuwa u gargaara kuwa wax u qabtana maay heli karaan laa dhagaxyaantooda walaa cid kaleeto oo wax u qaban karto cadaabkaa rabbi subxaana watacaala uga gargaari karto ma jiro ma jira cadaabkaasi markuu yimaado yudaacafu waa la labanlaabi lahum iyaga alcadaabu cadaabkiibaa loo labanlaabi oo cadaab labanlaaban baa la cadaabi maa kaanuu maysan ahayn yastadiicuuna kuwa awoodo maynan ahaanin assamca maqal ay xaqa maqlaan maxaa yeelay ilaahay baa ka xidhay ciqaab la ciqaabaya daraaddeed ama ma ahe karaahada iyo nacaybkay u hayaan bayna la maqli karin wamaa kaanuu mana aynan ahaanin yubsiruuna kuwa arkana maynan ahaanin ama maahe waxayba kaga mashquulsan yihiin baailkoodiiy xumaantoodii bay kaga mashquulsan yihiino tabarba uma hayaan ay ku maqlaan macna ulaaika aladiina khasiruu anfusahum wadalla canhum maa kaanuu yaftaruun yani ilahi subxana watacaala sharciga uu soo dejiyey xujadiisu waa waadix wey xujadiisu aad bay jeli u tahayo wax qarsoon ma aha wax la fahmi waayena ma aha wax lagu qanci waayena ma aha laakiin ilaahay baa subxaana watacaala dadka qaarkii wanaagba la damcino horaybaa shaqaawo iyo ayaan darre iyo cadaab loogu qoray ulaaika kuwaas alladiina kuwii wey khasiruu khasaariyey anfusahum nafsiyaalkooday khasaariyeen waxay ku khasaariyeen iimaanka ay ka tageen iyo diinta rabbi ay la dagaalameen wadalla waxaa lumay canhum xaggooda waxaa ka lumay oo ka tegey maa kaanuu waxay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuur adduunka markay joogeen waxay been abuuran jireen iska sheegsheegan jireene magacyahay bixiyeen iyo ilaahyaday sheegsheegan jireen baa meeshaa ku tegey oo waxqabad noqonin laa jarama ay xaqan waxaa sugan annahum iyagu fi laakhirati aakhiro dhexdeeda hum iyagu alaktaruuna kuwa khasaaraha badan inay yihiin sidaas w mana kuwa aan laga khasaaro badnayn inay yihiin aakharo dhexdeeda taasaa macnaha aan sheeki ku jirin oo sugan macnaha lafahooday khasaariyeen oo waa dadka naftooda khasaariyeyo u bambaxay naftoodiibay waxay u bambixiyeen rabbi ciqaabtiisa adduunyo iyo cadaabkiisa aakharo khasaare ka weynna ma jiro waxaana ka lumay oo ka tegey wey oo meesha waxqabad noqon waayey waxay been abuuran jireen ilaahyadii ay iska samaysteene aan ilaahyada dhabta ahayn iyo dhagaxyaanta iyagusa sameeyeen iyo waxyaalihii ay rumaysnaayeen alla keyrkii inay wax qaban karaan wixii oo dhan baa meeshaas lumay macnaheedu waxa weye waa la waayey wixii laga filhayena laguma hayo shafaacadii iyo ilaahay bay noo dhaweynayo wixii oo dhan baan lagu haynin macna iyaga lafahoodiina lamaba hayaba laa jarama yani xaqan wey laa jarama labadaa kelimo isa saarani ayaa kal kelimati waaxidati kale oo kale ka dhigan yihiin sida ay leeyihiin aimatu luqa yani sibaweyi iyo sheekhiisa khaliil iyo yani aimatu luqa iyo mufasiriintuba egtarkoodu say u badan yihiin laa jarama bimacnaa xaqa wey xaqan waxaa sugan oo dhab ah oo shaki ku jirin annahum iyagu fi laakhirati aakhir dhexeeda hum laksaruuna dadka khasaaraha badan aakhiro dhexdeeda iyaga inay yihiin maxaa yeele cadaab rabbi iyo cadhadii ayay macnaha aakharo u taala wax kale uma yeelan yani waxay ku khasaareenna waxa weye waxay waayeen janno waa waayeen janno waa ka qadeen naarna waa waa leeyihiin khasaaradana waxaa la yidhahdaa sidiisaba madluubkaagii iyo shaygaad doonaysay markaad ku guul daraysataa khasaaro la yidhahda haddii ay jannadiina waayeen oo jannadii rag kale la siiyey ayagana naartii sad ugu soo aadayey khasaare ka weyn ma uu jiro macana iyo cadhadii rabbi subxana wa tacala ulaaika kuwaasi aladiina kuwa khasiruu khasaariyey anfusahum nafsiyaalkooday khasaariyeen wadalla waxaana lumay oo ka tegay canhum xaggooda maa kaanuu waxay ahayn yaftaruuna kuwa been abuurto ilaahyaday sheegan jireen ah meeshaa waxba uma yaalaan way imaano waa la keeni laakiin way keli beri noqonayaan saan meelo badan baan kusoo marnay way keli beri noqono isma garanayno waxbana idinma qaban karno mana idinla caabudi jirin bay kuohan doona laa jarama waxaa sugan oo shaki ku jirin annahum ayagu kuwaas fi laakhirati aakhira dhexdeeda hum iyaga keligood uun alaksaruuna kuwa khasaare inayyihiin keligood alaksaruuna kuwa khasaaraha badan ee aan laga khasaaro badnayn inay iyaga yihiin arinkaasaa macnaha sugnaaday ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati waaqbatuu ilaa rabbihim ulaaika asxaabu ljannati hum fiiha khaaliduun qaabka ay suuraddu u hadlaysa soo sheegnayo mawaadiic bay ka hadlay inay ka mid tahay dadkii muminiinta iyo dadkii gaalada ahaa qolo walba tilmaamahay adduunka ku lahaayeen iyo abaalka ilah agtiisa ku yeesheen subxana wa tacala hadda waa muminiintii wey ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wixii loo baahnaa in la rumeeyey oo wa camiluu sameeyey asaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha wan wanaagsan sameeyey oo wa akhbatuu isu dulleeyey oo u xasilay ilaa rabbihim rabbigood u xasilay oo isu dulleeyey ulaaika kuwaasi asxaabu ljannati janno dadkeed wey hum iyaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna ku waaraya qolada iimaanka la yimi qalbigooda ictiqaadiyey oo geliyey wixii loo baahnaa inay ictiqaadiyaan diintooda iyo mabda-ooduna ictiqaad keliyata aan ku gaabinine dhaqanna ku daray oo acmaal saalixa la yimi rabbi subxaana wa tacaala ay ugu dhowaanayaanoo waxaa laga wadaa wixii rabbi ka reebayna ka hadhay wuxuu u dirayna farsoomay oo diintii dhaqan ka dhigtay dadka noocaas oo kale sheegadka aan ahayn kadibna rabbigood subxaana wa tacaala isu khushuuciyey oo isu dulleeyeyo isu xasiliyey akhbat waxay ikhbaatka waxa la yidhahdaa bimacna alkhuduucu waalkhushuucu macnaa waxaa la yidhahdaa yani iyo isdullaynta ayaa la yidhahdaa macnaa watuma'niinatu ayaa la yidhahda macnaa yacni ilaahay bay u xasileeno rabbibay subxaana wa tacaala isu dulleeyeeno ay u muujiyeen baahi u muujiyeen dadka noocaasoo kale waa janno dadkeedii wey dadkii janno loogu talagalay loo abuuray jannaba kuwa weyaan jannada dhexdeeda ku waarayaanoo weligood ka bixi maayaan marka waa la kala tegey ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan ee saalixna acmaashu waxay ku noqoni saan horeyba usoo sheegnay xalan dartii kusoo marnay inay sharciga rabbina waafaqsan tahay oo aayad ama xadiid quraan ama aayad quraan ama xadiis haysato midda labaadna ilaahay dartii loo sameeyo aan ujeedo kale lagu wadanin waakbatu yani isdulleeyey ilaa rabbihim rabbigood isu dulleeyey oo u khushuucayo yani u xasilay ulaaika kuwaasi asxaabu ljannati janno dadkeeda wey dadkii jannada lahaw ee jannada rabbi subxaana watacaala uu abuuray hum iyaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduna kuwa ku hareeyey maala afalaa tadakaruun labadii qolo haddii qolo walba tilmaamaheeda la sheegay adduunka waxay yani ku sameeyaan iyo dhaqanka lagu yaqaano aakharana abaalka ay leedahay la sheegay labadoodiibaa hadda laba kafadood la kala saaraya midna kafadana la saari midna kafadana la saari ma kuwanaa fiican mise kuwanaa fiican mathalu lfariiqayni labada kooxood tilmaamahooda iyo sifooyinkoodu kal acmaa indhoolo oo kaley ka dhigan yihiin iyo walasami mid dhagoolaa walbasiiri iyo mid indhale iyo wasamiici mid dhagale hal yastawiyaani ma siman yihiin labadaasi maalan tusaale ma ku siman yihiin iyo sifo iyo tilmaan afalaa tadakaruuna miyaydaan waansoomaynino ayna yani aydaan caqligiina dib ugu noqonayn oo inaynan labadaasi sinayn aydaan garanayn macnaha macnaha waxa weeye labadaa hadda lasoo tilmaamay qoladaas hore ee la yidhi ulaaia laa jarama anahum fi laakhirati hum laksaruun iyo qolada la yidhi ulaaika asxaabu ljannati hum fiiha khaaliduun labadaa kooxood yaa waxay ka dhigan yihiin mid walba tilmaamahooda marka la sheego qola waxay ka dhigan tahay sidii indhoole iyo dhagooloo kale ruux indhala dheganala dhegana ma laha waxba ma maqli karo indhalama indhala ma laha waxba ma arki karay qolada kalena waxay ka dhigan tahay ruux indhaleh dhegana leh oo waxna maqlaya waxna arkaya labadaa ruux ma laba ruuxoo simanba ma la simi karaya qolada waxay ka dhagabeeshay oo ka indhabeeshay xaqii rabbi soo dejiyey subxaana watacaala kitaabkii uu soo dejiyey iyo rasuulkuu soo diray wuxuu la yimid bay ka indhabeelona ka dhagabeeleen dhagala-aantaa iyo indhala-aantaas ahayd aakharana dhagala-aantaa iyo indhala-aantaa unbay la tegi qoladanna dhagana waa leeyihiin indhana waa leeyihiinoo xaqii alla soo dejiyey subxaana watacaala iyo rasuushuu soo diray waxay la yimaadeen ayay dhagahoodii iyo indhahoodii uga faa'iidaysteeno aakharana iyagoo indhahoodiiyo dhagahooda lebay tegayaan marka labadaa qolo ma laba qolo oo siman oo laysgarab dhigi karaa waa su-aal laydi weydiine maya laa yastawiyaani abadan wy macna ma sinaan karaan mar haddaynan sinaan karayn maad waantoontaano qolada fiican oo dadka indhaha leh dhagahana leh kuwa noocaasoo kale ee muminiinta maa jidkooda martaan maxaa kuwankadaata jidkooda idin mariyey macna meelo badan baa macnaha lagu muqaaranaynaya laa yastawi asxaabu ljannati asxaabu nnaari wa asxaabu ljannati asxaabu ljannati hum lfaaizuun sidaasoo kaleta macna meelo badan baa ilahi subxaana watacaala isku garab dhigaya waxaa la doonaya marka labada qolo marka saa laisku garab dhigo oo la miisaamo miisaankaa la saaro oo labada kafadood la kala saaro adigaa marka in lagu yidhaahdo khiyaar baad leedahay ama qoladaa saaxiiba ka dhigo oo xisbigaa gal ama xisbigaa gal kaad gashana natiijadiisa iyo midhihiisa iyo abaalkiisa uun ku tasho laakiin adoo xisbigaa xisbu shaydaan ku jira haddana abaalkii iyo midhihii loogu talagalay xisbullah ayaan sugahayaa warkaasi war macnaha waxa weye soconaya ma aha saas way macna masalulfariiqayni labada kooxood sifadoodu iyo tilmaantoodu kal acmaa indhoolo oo kaley ka dhigan yihiin iyo wal asami dhagoole tilmaanta ayaa iskale waa gaalada waa kuwaas macnaha cadaabkale wey walbasiiri kalbasiiri mid indhale iyo wasamiici mid dhegale oo kaley ka dhigan yihiin labadaa tilmaamoodna waxaa iskale dadka muminiinta baa iskale hal yastawiyaani ma siban yihiin marka idinkaa laydin weydiin ee maalan sifo ma ku siban yihin labadaas tilmaamo ahaan iyo sifa ahaan labadaa qolo ma laba qoloo simanba maya haddayna siinayn afalaa tadakaruuna marka ma waantoontaan oo aad yani wax kala garataano meesha wanaagsan markaa kadib aad martaanoo qolada wanaagsan ku darmataan walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi inii lakum nadiirun mubiin anlaa tacbuduu ila allaha inii akhaafu calaykum cadaaba yawmin aliim halkan marka waxaa laga gudagalay markii labadii qolo lasoo gebagabeeyey warkoodii ayaa waxaa laga gudagelayaa qisas lambiyaa nabiyadii ilahi subxana watacaala uu soo diray qisaskoodii nabiyullahi nuux baa lagu bilaabi doonaa maxaa yeelay yani waa nebiyada rabbi soo diray subaan rasushuu soo diray dad gaala loo diray ayuu ugu horreeyey macna qisadiisa waa lagu dheeraan doonaa kadibna nabiyullahi huud iyo macnaha nimankii dadkii loo diray qowmkii ahaa ayaa lagu xijin doonaa insha allahu tacala walaqad arsalnaa xaqiiqe waxaan dirnay nuuxan nuux baan dirnay qisooyinka qur-aanku sidiisaba sheegay faaidooyin waaweyn baa ku jira faaidooyinka ku jira waxaa ka mid a nebiga salawatulhi wasalaamu aleyh horta waa loogu qalbi qaboojin oo yacni dhibka haysta iyo jidkan uu hayo ee uu ku dhibaataysan yahay in uu wehel leeyahay oo looga horreeyey ayaa loo sheegi waxaana la yidhahdaa sideedaba haddii macnaha aad garabkaaga cid ka og tahay oo hadday musiiba ku haystana lagula wadaago haddaad barwaaqo ku jirtana lagugula jiraayo yani waxa weyaan arintu hayin waayaan waa iska fududa laakiin haddaad ku keliyeysato markaasay dhib badan tahay macna marka nebiga waa loo qalbi diijin salawatullah wasalaamu caleyh jidkan dadkii maray iyo qisooyinkoodii iyo yaa looga warramay dhinac marka marka laga fiiriyana dadka gaalada abay hanjabaad u yihiin qisasku oo waxaa loogu hanjabayaa ummadihii rusushooda beeniyey cidhibximaday ku dambeeyeen sidaas weye war iska jira idinkuna jidkii baad haysaan waxaa kaleeto oy qalbi dhis u tahay oo rajogelin u tahay dadka muminiintaee rususha raacay maxaa yeele ayagana waxaa la taabsiinaya jidkii oo cidhibta wanaagsan iyo guusha kaba dambaysta lagu heli lahaa inay iyagu hayaan marka adkaysta oo sabro oo nasriga ha ka hor dhicina ayagana macnaha waxa wey duruustaasaa ku jira duruus aad u fara badan oo noocaas oo kalea ayaa qisaska ku jira macna walaqad arsalnaa xaqiiqe waan dirnay nuuxan nabiyulaahi nuux ayaan dirnay ilaa qawmihi dadkiisii baan u dirnay dadku ka dhashay innii lakum biannii lakum baan la dirnay innii anigu lakum idinka nadiirun baan idiin ahay dige mubinun mubiinun oo digniintiisu cadda digniina cad oo aan qarsoonayn baan xambaarsana anlaa tacbuduu baan la dirnay bianlaa tacbuduu ha caabudina ila allaha alla mooye cid kale ha caabudina baan la dirna nuux innii anigu akhaafu waan cabsani calaykum dushiinna cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan idinka cabsani aliimin oo xanuun badan saasaa nabiylahi nuux lala diray macnaha qowmkiisii baa loo dirayo nabigeenna wixii ka horreeyey salawatullah wasalaamu caleyh rasuul walba waxaa loo diri jiray dadku ka dhasho nin risaaladiisu caam ay ahayd oo dadka oo dhan loo wada diray oo rasuulkeenna ka horreeyey ma jiro salawatullah wasalaamu caleyh qowmkooda unbaa loo diray qowmkiisa markii loo dirayna waxaa loo sii dhiibay digniinta gaarsii baa l digniinta digtooni qaato oo digniinta ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ciqaab baa ka soo foodle war ciqaabtaa iska jira oo nimayow sida isu dhaamo wax bedela taas gaadhsii taasuu xambaarsanaa macna waxaad kaleeto oo laleeyahay oo iyadana loo sii dhiibay inayna dadku caabudin alla mooye subxaana watacaala anlaa tacbuduu ila allaha waa mabdii tawxiidke ee nidhi risaalaadka ilaahay uu soo diray kutubtuu soo dejiyey rusushuu soo diray kulligood mabdaa ay dadka u keeneen ayna kula dagaalameen yacni dhib badanna ku soo gaadhay wakhtigoodana ku qaateen waa intaa wey anlaa tacbuduu ila allaha waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah iyo anlaa tacbuduu ila allaha isku macno wey kelimada bikulli maa fiiha min almacaani inay taxqiijiyaan baa rususha loo soo dhiibay macna sidaasi marka waxay ina baraysaa dacwada dadka la gaadhsiinayo ahmiyadeedu inay ka bilaabato iyo awlawiyadana la siiyo meesha kitaabka alla ka bilaabay rusushuna ay ka bilaabi jireen haddii manhajkii rususha in la mara la doonayo wey oo dadka waa in wixii khalad ah iyo wixii macnaha waxawe caad ah iyo wixii boodh ee ka fuulay tawxiidka waa in laga soco halkaa waa inay dacwadu ka indilaaqdo hadday tahay dacwo maraysa manhajkii rususha maraysa laakiin inay dacwadu isku mashquuliso barnaamij siyaasiya inay dadka marka horeba geliso ama maahe inay cibaadaad iyo macnaha waxa weyaan tarbiya ruuxiya un isku mashquuliso marka hore manaahijtaasoo dhan oo la gacan bidxeeyo barnaamijka tawxiidka ee saldhigga u ah kutubta ilaha soo dejin jiray waxaasoo dhan waa manaahij khilaafsan wey manhajkii rususha khilaafsan wey macna sidaas weyaan dadka waa in hoos laga dhiso caqaa'ida iyo tawxiidkii dhankaa laga dhiso wey marka hore waxa uu kaleeto oo macnaha waxa wey ula tegey waxaan idinka cabsanaya haddii aad qaadan weydaan tawxiidka iyo waxaa rabbi idiin soo dejiyey subxaana watacaala cadaab maalin xanuun kulul imaan doona cadaabkaasaan idinka cabsanaya mana walaqad arsalnaa xaqiiqe waxaan dirnay nuuxa nabiyulaahi nuux baan dirnay ilaa qawmihi tolkii baan u dirnay innii lakum biannii lakum baan u dirnay yani hadalku durbo wuxuu isu bedelay min alhaybati ila takalum waay iltifaat baa la yidhahda hadalkii markii hore alla hadlahayo wuxuu ka hadlayay nuux buu ka hadlayay haddana nuux oo hadalkiiba la wareegay isagii hadlayaa loo wareegay macna innii biannii lakum anigu idinka nadiirun diga ayaan idiin ahay baan la dirnay mubiinun oo digniintuusa cad ama qaa'ilan nuux baan dirnay qaa'ilan xaal uu leeyahay innii lakum nadiirun mubiin isagoo le baan dirnay macna anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu ha caabudina ayaan la dirnay ila allaha alla mooye cid kale ha caabudina innii aniguna ahaafu waan cabsani calaykum dushiinna cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan idinka cabsani aliimin oo xanuun badan faqaala almalau aladiina kafaruu min qowmihi ma naraaka ila basharan milana wama naraaka itabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ray wama naraa lakum calayna min fadlin bal nadunukum kaadibiin jawaabtoodii baa lainoo sheegi nabiyulaahi nuux la dir risaaladiina gaadhsii maxay ku jawaabeen faqaala waxay yidhahdeen almalau madaxyaweyntii waxay idhahdeen alladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi nuux tolkii ka midi waxay yidhaahdeen maa naraaka kuma aragno nuuxow ilaa basharan in aad tahay mooye bashar annagoo kala milanaa oo annagoo kala inaad tahay mooyaane yacni waxaan kuu aragnaa un dad annagoo kala inaad tahay wamaa naraaka mana kumana aragno ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooyaane hum iyagu araadiluna ardaalladanada ah yacni kuwii hooshooseeyey ee bulshada qaybaheedii hoose ah inay ku raaceen wey wax kale ma arag baadiya ra'yi yacni ra'yi midkiisa soo muuqday oo markiiba soo baxay ayay kugu raaceen wamaa naraa mana aragna lakum idinka adigiyo inta ku raacdayba calaynaa dushanada min fadlin wax dheeraadood nala dheertihiina nooma muuqdo bal nadunnukum waxaadanse idin malaynaynaa kaadibiina inaad beelalyaaliin saasay ku yidhahdeen yacni malaa waa dadka talada talada bulshadu ay ka go'do wey oo odayaasha iyo yacni salaadiinta iyo madaxda iyo dadka dhaqaalaha le iyo kelimada bulshada dadka xambaarsan ee waxay yidhaahdeen aan laga dabadhahayn lagu raaci un dadkaasaa mala la yhahda maanaa ashraafu lqawm ayaa la yidhahda inta badanna ayaga iyaga weye dadka ka hor yimaada mabaadida ilaha soo dejiya subxaana watacaala waxay macnaha sharaftooda iyo awoodooda ayagoo ilaashanaya ayay ka hor yimaadaan mabaadida saxda marka qolyaha wey qolyihii madaxyaweynta ahaa ee gaaloobay ee qowmka nabiyulaahi nuux ka mida waxay yidhaahdeen dhowr arimood bay ku bushiyeen dhowr arimood ayaa waxay ku bushiyeenoo ku dureen nabiyulaahi nuux wuxuu la yimi ta kooaad waxay yidhahdeen bashar annagoo kala ubata maxaad nagaga gedisantaha malaha waxay filayeen in aan bashar waxaan ahayn loo soo diro shubahadaasina waa shubho ummadaha dhan markay rusulka u timaada ay kaga hortagaan oo waxay ku yidhaahdaan taqriiban waxaa maskaxdooda ku jirta ooy rumaysan yihiin haddii ilaahay rasuul uu soo dirayo cid wax usoo dhiibayo inuusan basharka wax usoo dhiibanayn ee inuu makhluuqaadka kale sida malaa'igta oo kale soo dirsanahayo wax usoo dhiibanaya saasay rumaysayn macnaha marka bashar annagoo kale aad tahay horta kow ta labaad weeye dadka ku raacay ee markii dacwadaadii kugu raacay oo ku yeelay waa dadka dadkii ugu hooseeyey alaraadil waa jamcu ardil waay yacni araadishana waxaa la yidhaahdaa dadka bulshada qaybaheeda hoose shaqooyinka hoos hoose qabta ee waxoogaa la yaro soo iyaso oo yacni il hoose lagu fiiriyo dadka noocaasoo kale araadisha la yidhahda sidaas weyaan shaqooyinka hoos hoose dadka bulshada u qabtay bulshadu yasto ayaa macnaha araadisha la yidhahda dadka noocaasoo kaletaa unbaa ku raacay oo waxaan aad wadata hadduu khayr yahay ragga odayaasha iyo dowladda iyo madaxdaa ku raaci lahaa waa kow ayaga laftooduna waxay kugu raaceen arin ayna ka fiirsanin oyna ka baaraan degine baadiya ra'yi bay kugu raaceen baadiya ra'yiga waxaa la yidhahdaa talada marka la soo jeediyo muuqaalka ugu horeeye kaaga soo baxa intaadan weli dhex gelin oo aadan talada shiilin oo aadan ka baaraan degin oodan ka fiirsanin shayga marka ugu horeeya kaaga soo baxa ayaa baadiya ra'yi la yidhahda arrin ayna ka fiirsanin oyna ka baaraan degin oyna si fiican maskaxdooda ugu dhalaalinin oo ugu shiilin ayay iyagoo laftooda kugu raaceen macna sidaas weyaan ta saddexaad waxa weyaan kuguma aragna adiga inta idin raacdayba waxaad nala dheertiin ma aragna wax kaydad adduunye ah dhaqaalo adduunye nolol adduunye nalama dheeridin abuurka iyo jidhkiina nalama dheeridin caqli iyo xikmad taasood nala dheertiin ma muuqato maxaan idinku raaci marka wax alla waxaad naga gedisan doo nala dheertiin yani waxa wey nooma muuqato ma aragno bal waxaasoo dhan iska badaaye beenalayaal inaad tihiin baanu idin malaynayna adigii inta kula socotaba oo waxaanaad sheegayso rasuul baan ahay iyo waa laysoo diraydantaas inaad been ku sheegayso nin dano wata ad faqaala almalau waxa dhan waa iska tuham wey tuhmo weyaano cadli darro badan bahay ta koowaad weyaano horta bashar ilaahay subxaana watacaala kitaab markuu soo dhiibayo kitaabka cidda uu soo dhiibayo ujeeddada laga leeyahay waxa weeye ee loo soo dirayo inuu dadka gaadhsiiyo oo fahansiiyo jinsigan cid aan ka dhalanin oo jinsi kale ana haddii wax loogu soo dhiibay isma fahmi karayaan caqli darradooda marka waxaad ka garanaysaa waa khaldan yihin ayagaa khaldan ta labaad weeyaane dadkan ay leeyihiin dadkii liitay ee hooseeyey ayaa ku raacay miisaanka rabbi subxaana watacaala ma aha kanaa hooseeyo shaqadiisu hoosaysa iyo kanaa sarreeya alla subxaana watacaala miisaanka wax ku fiiriya ma aha waxna saa kuma miisaame waa miisaan maadiya wey midda kaleeto sideedaba waxaa caadi ah rususha waxaa raaca oo mabaadi'du markay timaada xaqa ah ku hormara waa dadka macnaha la liido wey bulshada dadkeeda hoose noloshoodu iska hooseyso shaqadoodu iska hooseyso maxaa yeelay waxay u xilanayaan oo ilaashanayaan baaban oolinba xaqana caqligii waa ku yaallaayo fiiradii waa ku talle xikmaddii waa ku taalla waad simantiin idinka laakiin derbiye waaweyn baa idin hortaaganoo waxbaad ilaashanaysaan oo adduunya ayaguse waxba ma ilaashanayaan sidaas yani waxaa ku sugan hiriqla ninka lo odhan jiray abu sufyaan markuu weydiinayy wuxuu ku yihi nebiga markuu ka wareysanaya salawatulhi wasalaamu caleyh aashraafu nnaasi tabacuuhu am ducafaaun buud ma dadkii ashraaftoodii baa raacay mise dadka kuwoodii ducafad ahaayee masaakiintii baa raacay abuu sufyaan wuxuu ku joobay bal ducafaaun dadka kuwoodii liitay baa maxamed raacay markaasaa wuxuu ihi hiriqle ila wuxuu yaqaanay rususha hore iyo siiradooda hum atbaacu rusul buud rususha kuwa unbaaba raaca marka horeba ku hormara macnaha diintooda sidaas wey macna faqaala almalau madaxyaweyntii waxay yidhahdeen alladiina kuwaasoo kafaru gaaloobay oo min qawmihi nuux qowmkiisa ka midii waxay yidhahdeen maa naraaka kuma aragno ilaa maa naraaka kuma ogin ilaa basharan inaad tahay mooyaane sidaa waa la dhihi karaayo ra'ada cilmiye laga dhigo labada ra'aaba waxaa kaloo laga dhihi karaa ra'adii basariyada ahaydo ilaa basharan waxay noqonaysaa markaasi xaal bay noqonaysa maa naraaka kuma aragno nuuxow ilaa basharan xaal aad tahay mooyaane mid bashar ah oo milana anagoo kala ah bashar anagoo kala inaad tahay mooya wax kale kuguma aragno wamaa naraaka kuma aragno ittabacaka xaal ay ku raaceen mooye ittabacaka inay ku raaceen ma aragno ila aladiina kuwii mooyaane hum iyagu araadiluna kuwa naga hooseeye ahaa bulshada qaybaheeda hooseeya ee liita kuwa macnaha inay ku raaceen mooy wax kale ma aragno baadiye ra'yi weliba inay kugu raaceen mooye wax kale uma aragno ra'yiga ama talada muuqaalkeeda hore yani wixii kasoo muuqday ee marka horeba uga soo baxay inay kugu raaceen mooye wax kale uma aragno biduuni tacamuqin ayagoon u fiirsaninoo ka baaraandeginoo si fiican u dhuuxin ayay iskaga kaa raaceen macnaha wamaa naraa mana aragna lakum idinka calaynaa dushannada min fadlin wax dheeraada idinkuma aragno nala dheertihiin wax hadda laydinku xisho oo aad nala dheertihiina nooma muuqato macna bal nadunukum bal iska badaaya nadunukum waxaanu idin malaynaynaa nuuxaw kaadibiina inaad beelalayaal tihiin oo waxaan aad sheegaysa waa laysoo dariya kitaab baan xambaarsanahay inaad been ku sheegaysaanu malaynana man qal ya qwmi araytum in kuntu calaa bayinati min rabbi waaatanii raxmata min cindihi facumiyat calaykum anulzimkumuha waantum laha kaarihuun waa u jawaabay marka nabilahi nuux qaala wuxu uhi nabilahi nuux yaa qawmi tolkayow ara'aytum bal ii waramaa in kuntu haddii aan ahay calaa bayinatin mid cad dusheed haddaan ku sugnahay oo min rabbi xagga rabbiga ka timi xujo cad iyo burhaan cad haddaan dul saarnahay oon haysto bal ka warrama waaataanii hadii uu ii yimid raxmatu naxariise waaataanii hadduu ii yimid raxmatan aataanii hadduu isiyedi waaataanii hadduu isiiye ka warrama alle raxmatan naxariis oo min cindihi agtiisa ka ahaa naxariis xaggiisa ka timidna uu isiiyey oo fa cummiyad la qariyey naxariistii ama bayinadii calaykum dushiina laga qariyey anulzimukumuuha miyaanu idinku qasbaynaa walxaal antum idinku laha iyada kaarihuuna aada necabtiin ma idinkoo kahanaya oo neceb baanu markaa idinku sandullaynana idinku qasbayna macnaha bal ka warrama nimayo waa sida wax u jiraane haddii aan xujo cad hayso oo xagga rabbiga ka timi waa kitaabka ilahi subxana watacala kusoo dejiye waa xujo cad oo xujo waxay u caddaa waxay ku caddaay inuu nabiyullaahi nuux nebi yahay arrinkaas oon dahsaarnayn ayay ku caddaa bal taa ka warrama naxariisna xagga rabbi ilaahayna naxariis isiiye xaggiisa ka ahaatay naxariistaasi waa nebinimada ilaahayna nebinimo isiiyey oo oo naxariis ah arinkii bayinadii iyo xujadii cadayd iyo naxariistiina idinka laydinka qariyey oo ay idiin muuqan weyday oo laydinka indha tiray bal taa ka warrama macnaha haddii anigu aan waxa aan wata sax yahay laakiin idinku aad arki weydeen bal taana ka warrama ma idinku qasbaynaa idinkoo nacayo oo aan rabin oo aan doonaynin miyaanu idinku qasbaynaa idinku sadullayn karnaa macna yani idinkuma qasbi karan wa ficlan sidaas wax u yaalaan yani nabiyullahi nuux iyo wuxuu la yimid baa xaqa ayagana waa laga indha tirayo xaquu sidii yahay bay u arkila-yihiin nabiyullaahi nuuxa kuma qasbi karo oo kuma sandullayn karo oo qalbigooda wax ma gelin karo xaqa ma gelin karayo maxaa yeelay awood uu leeyahay ma aha qaala wuxuu hi yaa qawmi tolkayo ara'aytum bal warama bal ii warama in kuntu haddii aan ahay calaa bayinatin xujo cad haddaan ku dul sugnahay oo min rabbii xagga rabbigay ka timid ama in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin maca bayinatin xujo cadla jirankeed oo min rabbii xagga rabbigay ka timid wa aataanii uu isiiyey raxmatan naxariis min cindihi agtiisa uu iga siiyey oo nebinimo a macna oo fa cummiyad la indha tiray calaykum dushiina xujadii baa la indha tirayo dushiina laga indha tiray macnaha xujada waxay xujo u tahay inay xaqa ku tuso oo indha ku noqoto ayadii baaba la indhatilaba idinkiibaa laydinka indhatira xujadii ama waxay noqonaysaa fa cummiyat la qariyey calaykum dushiina haddii laydinka qariya xujadii iyadaha iyo bayinadii anulzimukumuuha miyaanu idinku qasbaynaa walxaal antum idinku laha iyada kaarihuuna kuwa neceb atiin ma idinkoo neceb baanu idinku qasbanaa idinku qasbi karnaa idinkuma qasbi karana w mana ilaahay baa subxaana wa tacaala addoommada qalbigooda iimaanka geliye annagu haddaanu rusulnahay awooddaasi awoodaan leenahay maa wayaa qawmi laa as'alukum calayhi maala in ajriya ila cala allah wamaa ana biaaridi aladiina aamanuu inahum mulaaquu rabbihim walaakinii araakum qawman tajhaluun waxa uu halkan u sheegaya haddii xujada saa u cad iyo xaqa saa u cad ayagu ay ka tageen oo ay diideen in uusan isagu sabab u noqonin sabab aniga xaggayga ka yimid ugamaydaan tegin wayaa qowmi tolkayow laa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada gaadhsiinteeda idinku weydiisan maayo maalan wax hoolaa idin weydiisan maayo in ajriya maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin iyo ujuuradaydu ilaa cala allaahi alla dushiisa mooye ilaahay unbaa dushiisa yani waxa wey ay ahaatayo xaggiisa unbaan ka suli cid kaloo laakiin ka raba ma jiro wamaa ana aniguna ma ihi biaaridi ladiina kuwii mid caydhinaya ma ihi aamanuu rumeeyey dadka mu'miniinta ah eed araadisha ku sheegteenna ma caydhinayo maxaa yeele inahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood bay la kulmayaan kuwa la kulmaya wey walaakinii araakum waxaanse idin arkaa qawman dad baan idin arkaa tajhaluuna oo waxba garanayn dad aan waxba kala sooci karin oo jaahiliin ah ayaan idin arkaa macnaheedu waxa weye risaaladan aan soo gaadhsiinayo iyo dadaalkan aan bixinaya midaan wax idinkaga doonaya ma ah wax alla waxaan idinkaga rabaayo oo adduunye iyo xoola ah ma ay jirto waa shay qaaliya bilaash kaga qaata w mana sidaas weyaan waxaa la leeyahay oo meeshaasi macnaha waxa weyaan ay culimmadu ay ka hadlayaan yani mas'alea waxay fardinayaan qur-aanka beridiisa iyo diinta barideeda iyo xalaasha iyo xaaraamta dadka la baraya iyo caqaa'ida ma lagu qaadan karaa ujuuro ma lagu qaadan karay kolley waxa weyaan adilla mutacaarid oo aada culimmadu ay uga doodayaan baa baabka ku soo arooraya waxaasi haboon ruuxu inuusan diinta barideeda dadka waxba kaga qaadanin ilaa inay daruura ku qasabto mooyaane haddii laakiin daruura ay timaado daruuradaasi macnaha waxa weya oo isqabato oo kaleeto maalan ruuxii inuu adduunye intuu ufoofo waxbarashadii markaa dayacanta iyo inuu macnaha waxa weya wax qaato oo wax ku qaato markaa labadaas hadday isqabato waxa ku qaatay markaa noqonaysa man khaasatan waxaa la leeyahay wax qaadashadu inay ka dadban tahay dadka wax la barayaa fiicano dhinac kaleeto baytulmaal iyo wax saasoo kaleeto ah yani ay u babcantaha fiican baa laleeyahay ujuuro iyo marka waxaan idinkaga doonayo xoola ama ay jirto maxaa yeele ajrigayga ilaahay dushiisu ahaato ilahay baan ka sugi subxaana watacala cid kaleo wax kaga doonaya ma jiro ujeedo kaleetoon kala yahayna malaha waxaa kaleeto ka codsadeen ay usoo jeediyeen nabiyulaahi nuux oy ku yidhaahdeen haddaad doonayso inaanu ku rumayno dadkan xunxun ka ahe ku ag joogjooga ee araadisha ahee macnaha ku rumeeyey kuwa iska foge maxaa yeelay annagu odayaal baan nahay madaxdii madaxdii baanu nahay raggii salaadiintaha baanu nahay maanta haddaanu kuwan kadaata yani dacjiifta aanu la fadhiisanno annagoo meel la fadhiyo aanu nala arkaay karaamada nala dhacay sidaa daraaddeed haddaad doonayso inaanu ku rumayno iska foge kuwa saasa ku dhehe marka waxaa lagu leeyahay yani nabiyulaahi nuux waxa uu leeyahay kuwan kadaata muminiinta ana ma caydhinayo oo iska caydhin maayo maxaayl dad kale maba hayaba ta kale haddaan caydhiyo ilaahay subxaana watacaala ka fakan maayo maxaa yeele rabbigood bay la kulmi doonaan rabbina subxaana watacaala ninkii caydhiyaay oo iska eryahay wuu xisaabin ta kaleeto rabbigood bay la kulmiyo wixii ay la yimaadeen iyagay dusha ka saaran tahay waxay la yimaadeen aniga dusha layga saari maayo aniga waxaan la imidna ayaga dusha laga saari maayo xaggan kusoo marnay nabigeena salawatullah wasalaamu calayh walaa tabrudi aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yani ayaa inoo iman doonta iyadana macna suurat alancaam waan kusoo marnay yani codsiyadooda kuwii mushrikiintii nabiga waktigiisa joogayna saasay ahayd dadkan masaakiinta naga fogey bay dhihi jireen macna maxaa yeele dad kibraaniyiin aho isla weynan uu ku jiro qab uu ku jiro qalbigooda buuxiyey saasoo kale ahaan jireen macna marka ma caydhinayo waxaana idin arkaa dad jaahiliin ahoo miisaanka ay wax ku miisaamayaan miisaan jaahiliya u yahay aanan garanayninna yani xaqaa'iq lumuur aan waxba ka ogeyn sidaas way macna wayaa qowmi tolkayow laa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada gaadhsiintaan idin soo gaadhsiinaya maalin wax xoolaa idinku weydiisan maayo in ajriya abaalkaygu ma ahaanin ilaa cala allaahi alla dushiisa mooye ilaahay unbaan ka rabaa wey macna wamaa ana aniguna ma ihi bidaaridi ladiina kuwii mid caydhinaya ma ihi aamanuu rumeeyey caydhiga aad leediin kuwan oo naga fogay codsigaa ma ogolin mana caydhinayo maxaa yeelay inahum iyagu mulaaqu rabbihim rabbigood kuwa la kulmayo wey oo rabbi bay xisaab ay kula kulmi doonaan oo la xisaabtami doona walaakinii araakum waxaanan idiin arkaa qawman dad baanse idiin arkaa tajhaluuna oo waxba garanayn dad jaahiliin ahoo wax kaleeto wax ku miisaamaya ayaad u muuqataan macna wayaa qawmi tolkayow man yansurunii yaa ii gargaaraya min allahi ilaaha yaa iga gargaaraya in daradtuhum haddaan caydhiyo afalaa tadakkaruuna war miyaydaan waantoomaynino aydaan dib ugu noqonina caqligiin iyo garaadkiina macnaheedu waxa weeye ilaahay dadkiis uu xushay oo rabbi subxaana watacaala iimaanka uu u xushay oo u doortay ciddii caydhiso oo iga dul tidhaahdo iga fogow tidhaahdaay saa markaan yeela ilaah yaa iga celin oo yaa iga gargaariya cadaabka rabbi subxaana watacaala ee halkaa ka imaan doona haddaan caydhiyo miyaydaan wax caqlilo oo waansoomaya ahayn dadka rabbi subxaana watacaala miyaa layska caydhiya saas wey macna nabigeena salawatulli wasalaamu aleyh meelo dhowra meelaa lagu canaanayna macna yacni dadka iyaga ilan ambiyada iyo rususha laftooda marmar baa waxaa gelaya macnaha waxa weyaan si qolyaha bal madaxda iyo waxan ay ku marmarsoonahayaan iyo geedkan ay ku riganayaan bal inay ka saaraan oo yacni ay la guriyaan oo iimaankooda iyagoo ku dadaalahay yaaba marka qaarkood waxaa la yara qumanaan inay qolyahani bal ka yara durkaan kuwan intay la fadhiyaan macna waa la canaanaan marka hayeelila ilaahay subxaana watacaala kana madaxweyneha iyo kana dhaqaalale iyo kanaa odaya iyo kanaa sharafle iyo waxaasi ilaahay miisaan miisaan agtiisa yaalla ma ah ciddii taqwale oo rabbi diintiisa ku xadhanta daciifku dooni ha ahaado bulshaduna ishay dooni ha ku biirisee kaasaa ilaahay agtiisa qiimo kale subxana watacala marka waxba miisaanka noocaasoo ha haw raacin wey macna wayaa qawmi tolkayo man yansurunii yaa ii gargaaraya min allah ilaahay ciqaabtiisa yaa iiga gargaaraya in daradtuhum haddaan caydhiyo kuwan afalaa tadakkaruuna war miyaydaan waantoomaynin oydaan wax garanayn walaa aqulu lakum cindii khazaain llah walaa aclamu lgayb walaa aqulu inii malakun walaa aqulu liladiina tasdarii acyunukum lan yu'tiyahum allahu khayra allahu aclam bima fii anfusihim inii idan la min aalimiin waxaa hadda laga jawaabaya bilowgii jawaabtii ugu horeeyey qisada ay bixiyeen oo ahaa bashar anagoo kalaa tahay waxbana nalama dheerinin kuwii iyaga habuu ka jawaabaya walaa aquulu malihi lakum idinka idinkuma lihiyo idinkuma odhanayo cindii agtayda waxaa ahaaday khazaainullah ilaahay kaydadkiisa kaydadkii ilaahay baan hayaa idinma lihi walaa aclamu walaa aquulu ma odhanayo inii anigu aclamu waxaan ogahay algayba waxa qarsoon baan ogahay taana odhan maayo walaa aquulu ma odhanayo inii anigu malakun malag baan ahayna odhan maayo walaa aquulu odhan maayo liladiina kuwii ku odhan maayo yani liladiina ay fi ladiina kuwii ka odhan maayo tazdari ay macnaha xaqiraysay oy liidaysay acyunukum indhihiinu kuway liidayeen ka odhan maayo lan yu'tiyahum allahu ilaahay siin maayo khayra khayr siin maayo odhan maayo allahu all maxaa yeelay allahu alle ayaa aclamu og bimaa fii anfusihim quluubtooda waxa ku jira ilahay baa og inii anigu idan markaa la min aalimiina kuwa gardarsaday ayaa ka mid noqonaya macnaheedu waxa wey waxaad nala dheertiin ma jiro maa naraa lakum calayna min fadlin wax dheeraada nala dheertiin uma muuqataan waxaa loogu jawaaba walaa aquulu lakum cindii khazaain allah ma kaydad ilaahay baan hayaa oo kaydad rabbi baan hayaa oon idinla dheernahay oo weligood dhammaanay miyaa iga maqashay wuxuu toosulaan lahaa fadli nalama dheeridin oo xoola nalama dheeridin oo dhaqaala nalama dheeridin waxay caqli gal ahaan lahayd qaabkaa inaad u jawaabtaan markaan anigu idin idhaahdo ilaahay kaydadkiisaan haya saasay jawaabtiinu sax ku noqon lahay laakiin miyaad iga maqasheen idinma oranin haddana idinma lihi kaydadka ilahay baan haya subxaana watacaala kow talabaad weeyaane qaybkana ma ogi oo waxa imaan doona iyo waxa maqan iyo mustaqbalka iyo waxa idinka qarsoon waxaan ka ogaay ma jiro ilahi subxana wataala wuxuu ogeysiiye mooyaane ta kaleeto midan aad leedihiin maa naraaka ilaa basharan milana ma waxaan idinku idhi malag baan ahay walaa aquulu lakum inii malakun malag baan ahayna idinma odhanayo idinmana odhanen haddaan idin idhaahdo malag baan ahay oo malag ilaahay baan ahay mid suurtagal idin ahayd inaad igu yani aada igaga hor timaadaan ood tidhaahdaan macnaha waxa bashar baa tahay anagoo kale idinma odhanay malag baan ahay inaan bashar ahay waabaa ictiraafsana laakiin ma iska hor imaanaysaa inaan bashar ahay iyo in ilaahay soo dirsado subxaana watacala iskama hor imaanaysa wey macnaha kow taasina mid wey qoladii dambe ee codsatay magacaydii tidhaahdeene meesha ka saarna waxa ku odhan maayo oo arrinkooda ka odhan maayo kuwaasoo indhihiinu ay liideen oo dad hooseeye aad u aragteen oo hoos aad u fiirinayseen kuwaana arrinkooda ka odhan maayo ilaahay subxaana watacala wax khayra siin maayo saa idinku rumaysantiin maxayna waxay rumaysnaayeen yacni law kaana khayran maa sabaquuna ilayhi rumaysnaayeen hadduu khayr yahay waxaad aada la timaadeen mayna nooga hormareen anaga odayaashiiy annagaa dadkii ibrada lahayna annagaa dadkii caqli lahayna annagaa dadkii dhakaalaha lahayna annagaa rabbi subxaana watacaala na doortayo wanaagii adduunya naloo doorto tanna annaga naloo dooran lahaa hadduu wanaagya marka mayna nooga hormareen sidaasay ohan jireen macna marka khayr inuusaa daliil waxaa kugu ah oo kuwana ayna khayrna helayn kuwa ugu xumaa dadkaa baray macna meesha sidaas waxaad ku tiraahdaa wax macnaha uu kaga jawaabayaan anugu kuwa iyaga aad ka odhan maayo arrinkooda ilah seegti maayo subana wataala maxaa yeelay aan ugu odhanayn ilahay baa qalbigood waxa ku jiro miisaanka aakhira laysku miisaami doona wax lagu qiimayn doonana waa waxa qalbiga ku jiro wey ee ama wanaaga ama xumaan wixii qalbigooda ku jira marka ilaahay baa ogo allah kala xisaabtay maanta ayagoo qalbigooda waxa ku jira ay wanaagsan iyo iimaan iyo caqiida saxa u yahay haddaa idhaahda ilaahay agtiisa wanaag ka heli maayaan soo anigu dambiila noqon maayo waxaa marka anigu arrintaa ma faragelinay waxaana macnaha waxa weyaan noqonaya haddaa idhaahdo kuwan ilaahay khayr siin maayo khayrna lama damcin haddaa idhaahdo aalimiinta kamid noqon man maxayna dadki ilahi wey subxaana watacaala waana dadku rabbi doontay oo xushay oo diintiisa u xushay kuwa haddaa idhaahdo wanaag ma helayaan waxbana ma gaadhayaan oo yaa wax gaadhaya wax noqonaya marka walaa aquulu ma odhanaya lakum idinka cindii agtayda waxaa ahaada idin oran maayo khazaa'inullahi ilahay kaydadkiisa yani dadka been loo sheegi maayo been idii sheegi way macna wax been waxaan jirin haddaad macnaha dadka ku soo xerogelin oo aad boqol ballanqaad aad u sheegto oodan jirin waxaadan ahaynna aad ka dharjisaay yani xaqiiqada unbaa macnaha laysla tegey war jiraaba xataaruma marka xaqiiqaa loo sheegaayo dadka inta jirta unbaa loo sheegay haddaad laakiin ballanqaadyo ka buuxiso beritana ballanqaadyadii la waayaayo meesha unbaa berita lagu laabanaya dad aad kusoo xaraysay ballanqaad been ballanqaadkiina markuu taxaqiiqi waa dib lagu laabanaya marka xaqiiqada jirta ee rusushu ay ka duulayaan taas baa laga duuli maca ciddii doonaysa ha ku qaadata ciddii doonaysa ha ku dib walaa aquulu ma odhanaya lakum idinka cindii agtayda waxaa ahaaday khazaa'inullahi ilaahay kaydadkiisa risqiga rabbi kaydadkiisii anigaa haye idin odhan maayo walaa aclamu walaa inii walaa aquulu odhan maayo inii anigu aclamu waxaan ogahay alhayba waxa qarsoon ee maqan ee addoommadu aynan ogeyn cilmigaa kaydadkiisana waxbaan ka ogahay odhan maayo qeynka ilaha keligii baa ogi walaa aquulu odhan maayo inii anigu malakun malag ilaahay soo diray baan ahayna idin odhan maayo malag ma iyo bashar baan ahay laakiin bashar ilaahay uu risaalo ku fadilay baan ahay walaa aquulu odhan maayo liladiina kuwii ku odhan maayo tadarii ay macnaha liidayso acyunukum indhihiinu ay liidayaan yani isdiraaga waxa bimacna ixtiqaa iyo sida iyo liididda iyo daraabidda la yihahda yani kuwa ay indhihiinu liidayaan odhan maayo oo arintooda ka odhan maayo lan yu'tiyakum llahu ilaahay siin maayo ma odhanayo khayra wax wanaaga ma siinayo saa odhan maayo waxaananu odhanayni hawl aan wax ka ogahay ma aha allahu alla ayaa aclamu og bimaa fii anfusihim waxa qulubtooda ku jira ilaahay baa og waxaa qalbiga ku jiraana laysku risaamo wax laysku siiya ama khayr lagu hela ama xumaan lagu hela alle keligii baana taa ka warhaya seban baan anugu ka odhan kara hadalka noocaasa marka anoog innii anugu idan markaa haddaan saa yeelo oo aan hadalkaa idhaahdo lamina aalimiina kuwa aalimiintaa ka midahay macna qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltanaa faaktarta jidaalanaa faatinaa bimaa tacidunaa in kunta min asaadiqiin hadalkii iyagiibu u wareega waa laisdhaafsan waa xiwaar wey dood macnaha dhex maraysa qaaluu waxay yidhahdeen yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltanaa waad nala dooday faaktarta waad badisay jidaalanaa doodanadana waad badisay aad baad nala doodayo dood dheer baad nala gashay fatinaa mooken bimaa tacidunaa waxaad noogu goodinayso noogu hanjabayso in kunta hadaad tahay min asaadiqiina kuwa run sheegay hadaad kamid hadaad run sheegayso waxaad sheegi keen macnaheedu waxa weye doontaad naga badisay waxa weye doon dheer baa dhexmay doon dheer baa dhex dhexmartayo ayaguna hadalka mar la wareegayaan isaguna hadalka mar la wareegaya siduu u burburinahaye u burburinahayey xujajkoodii shubahaadkoodii iyo waxay daliil moodahayeen u burburinayay yay markii ugu dambaysa waxay isin soo taageen warku waa dheeraaday dooduna waa inala daba dheeraatay hadalkuna waa inala tegay nuuxow warkaagiiyo doodaaduna waa nagu badatay ee intaad ka joojisa waxaasoo dhan waxaad anaga noogu hanjabaysiy cadaabkaadeeda halkanuu ka soo boodi iyo samaduu ka soo degiyo hoosbuu ka imaan soo da la kaalaba kuleen macna yani takdiibin iyo seestees daraadii weyna saa u leeyihiin qaal waxay yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltana waad nala dooda yani doodanadaad rabtay yaa damacda wey macna faagtarta waad badisay jidaalana doodanadana waad badisay doodan nala doodisay aad baad u badisay ee fa nin daalaya ma jirto oo dooda ka daalaya ee fatinaa nooken bimaa taciduna waxaad noogu goodinayso in kunta haddaa tahay min asaadiqiina kuwa run sheegay qaala inamaa yatiikum bihi illaahu in shaa wamaa antum bimucjiziin qaala wuxuui nabilahi nuux inamaa yatiikum waxa uun idiin keeni bihi cadaabkaa isaga ah allaahu alla unbaa idiin keeni in shaa hadduu doonuusa idiin keeni wamaa antum idinkuna ma tihdin bimucjiziina kuwa alla ka fakan kara markuu idin kara cadaabkaa walaa yanfacukum waxba idiin tari maayo idinma anfacayo nusxii waanadaydu waxba idiin tari mayso in aragtu haddii aan doono an ansaxa inaan naseexeeyo lakum idinka inaan idiin naseexeeyo haddaan damco naseexadaydu waxba idiin tari mayso waa goormo goorteed waxba idiin tarayn in kaana allah hadduu alla doono wey in kaana allah hadduu alla ahaado wey yuriidu mid doonaya an yuwiyakum inuu idin baadiyeeyo hadduu alla doonayo inuu idin baadiyeeyo oo aan idiin naseexeeyo oon idin waaniyo naseexadaydu waxba idiin tari mayso huwa isaga ayaa rabbukum barbaaryihiina wa ilayhi xaggiisaana turjacuuna laydin celin doona saas maa macnaheedu waxa weeye nabiyullaahi nuux sabartiisu u caday wuxuu ku leeyahay aniga awoodayda ka mid maaha inaan idiin keeno waxaad codsanaysaa shayga laydinku goodinayo laydinku hajabayo horta cidda idiin hanjabaysa idiin goodinayso aniga ma waa allah subxaana watacaala allahaasi idiin hanjabaya ayaana awoodda gacanta ku hayo oo markuu isagu doono ayuu idiin keeni shaygaa laydinku hanjabaya cadaabkaas arrin laakiin anigu aan gacanta ku hayo ama awoodi karo ma ah laakiin maalinta uu yimaado shaygaa laydinku hanjabaya iyo cadaabkaas maalinkaasaydan fakan karin macnaha oo aydaan macnaha waxa weyaan si hore si aan soo marno kale ka marna alaa yawma yatiihim laysa masruufan canhumaa nabi sal yani maalinta uu yimaado yaa dhinacna looga leexanaynin ayaguna xoog iyo xeela midna ayna ku fakan karin maca weligiiba marka warsada sidoo kaleeto waan idin waaniyey waanada iyo caqli celida iyo naseexada aan idiin soo jeediyeyna waxba idiin tari mayso haddii alla subxaana watacaala uu doonayo inuu idin baadiyeeyo wax alla waxa idiin qaba mayso allah rabbigiina isagaa idin barbaariya isagaana idin maamula asagaa hanuunka iyo baadida gacanta ku haya rabbigii weyaanoo maamulkiisaad ku hoos jirtaan hadduuse isagu baadi idinku talagalo hadalka waanada ani waxaan idiin sheegay waanadaydu meel wax alla waxay idiin tari iyo waxay idinka deedi soona ma ay jirta macna waxba idiin qaban mayso kana faa'iidayn samaysan macna xaggiisaadna u laaban doontaano rabbi baad ku noqon doontaa subxaana watacaala qaala wuxuu uhi inamaa yatiikum waxa uun idiin inamaa yatiikum waxa uun idiin keeni bihi shaygaa laydinku goodinaya allahu alla unbaa idiin keeni kara in shaaa hadduu doono wey hadduu doonu idin keeni rabbi subxaana watacaala hadduusan doonina ma idin keenayn xilli ugu talagalay ugu dibdhigi wamaa antum idinkuna ma tihdin bimucjiziina kuwa alla ka fakan kara ma tihdin walaa yanfacukum idin anfici maayo nusxii naseexadayda iyo waanadaydu idin anfici mayso ka faa'iidan maysaan waxtar idin ma aha waa goormo in aragtu haddaan doono an ansaxa lakum inaan idiin naseexeeyo haddaan inaan idiin naseexeeyo doonana naseexadaydu waxba idiin tari mayso waa goormo goortayda naseexadiisu waxba u qabanin hadduu naseexeeyo in kaana hadii uu ahaaday weye allaahu alle yuriidu mid doonaya an yuqiyakum inuu idin lubiyo idin baadiyeeyo maxaa yeelay iraadada rabbi iyo dooritaankiisa inuu idin baadiyeeyo uu qorsheeyey taas anugu naseexadayda iyo waanadaydu waxba kama qaban karta maana rabbigaa subxaana watacaala arrinkan idin qadaray huwa isaga ayaa rabbukum rabbigiina wailayhi xaggiisaana turjacuuna laydin celinaya isagaa adduunka idin maamulo oo aad ku hoos jirtaan adduunka markaad dhaaftaanna isaga ubaad u laabanaysaano isagaa idin xisaabina rabbi subxana watacala am yaquulu maftaraa qul in iftaraytuhu facalaya ijraamii wa ana bariiun mima tujrimuun am yaquuluuna bal ayaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu wuu been abuurtay qul waxaad tidhaahdaa in iftaraytuhu haddii aan been abuurtay oo anugu jeefkayga kala imid fa calaya dushayda ayuu ahaaday ijraamii dembigaa la imid dembigaa shaqaystay anugu dushay ka taagay wa ana aniguna beriiun mid aan ku jirin baan ahay oo idinla wadaagaynin mimaa shay baan beri ka ahay tujrimuuna aad dambaabaysaan dembiga aad shaqaysanaysaanna anigu idinkulama jiro beri baan ka ahay sidaasmaaaayaaiskale basiriintu waxay leeyihiin laba tafsiirba waa la leeyahay qole waxay leeyihiin aayadani waa aayad la soo waxaa la dhexgeliyey qisadii nabiyulaahi nuux oo socota ayaa la dhexgeliyey hadalkana wuxuu u dhacayaa nabigeena salawatula waslamu aleyh sidaas waa tafsiir oo markii qisadii nabiyulaahi nuux sidii loo soo waday dhexda markay marayso yaa waxoogaa waxaa la dhexgeliyey hal aayad oo nabiga ka warramay salawatula waslamu aleyh markaasa haddana qisadii nabiyulaahi nuux dib loogu laabay waxay marka noqonaysaa am yaquuluuna qolyaha laleeyaha waa mushrikiintii makawn mushrikiintii mamaka ma waxay leeyihiin maxamed baa been abuurtay oo qur-aankan jeefkiisa kala yimi sal l slam waxaad ku tidhaahdaa nebiyow waa maxamed salawatullah waslamu aleh nabigeena wey waxaad ku tidhaahdaa nebiyow haddaan anigu been abuurtay oo aan alla ku been abuurtoon anigu la imid dembigeedu anuu dusha iga saaraya wixii idinku aad la timaadaan oo dembiood shaqaysataanna anna kuma jiro tafsiir labaad baa jiro hadalkani waxaa laga xikaayoonayaa oo laga waramayaa nebiyulaahi nuux qisadiisii baa weli lagu dhex jira asagaana laga warami oo cidda laleeyaha qul in iftaraytuhu waa nebiyulaahi nuux oo hadalkaa dheh ilahay ku yii subxaana watacaala markii macnaha waa weya arrintiisu taagneed ayaa macnaha laleeyahy oo qisadu aayadani qisadii unbay ku dhex jirtaayo kama baxsana sidaana macnaha waa tafsiirkal am yaquuluuna bal ayaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu maxamed baa been abuurtay ama yani nuux baa been abuurtay kobakaa tiada qul waxaad tidhahdaa in iftaraytuhu haddii aan been abuurtay fa calaya dushayda ayuu ahaaday ijraamii dembigaan shaqay yani dembigaygu anigu misaare waxbaad kuleedidin waxba kuma leedin aniga ii daaya taas wa ana aniguna beriiun anna waxaanan ku jirin oo ka yani waxa weyaan aan beri ka ahay mimaa shay xaggii baan beri ka ahay tujrimuuna aad shaqaysanaysaan oo dembi ah dunuubta aad shaqaysanaysaanna aniguna beri baan ka ahay oo kuma jiro yani waa lakum diinukum waliya diin nin walba camalkiisu leey adna camalkaygaa la tegay hadduu walaaya hadduu xumaan yahayba idinkuna camalkiinu baad la tegaysaan wauxiya ilaa nuuxin anahu lan yumina min qawmika ila man qad aamana falaa tabtais bima kaanuu yafcaluun wauuxiya waa loo waxyooday ilaa nuuxin nuux xaggii waxaa loo waxyoodo loo sheegay anahu amarya shanigu inuu yahay lan yumina ma rumaynayo min qawmika tolkaa xaggiisa ilaa man qad aamana cidii horay u rumaysay mooyaane ee falaa tabtais ha quusanin ha murgine bimaa kaanuu yafcaluuna bisababi ficlin waxay samaynayaan daraaddeed hala murgin saasaa lagu wasnaci lfulka doontiina samee biacyuninaa maxfuudan xaalaa tahay mid la ilaaliyey biacyuninaa indhahanaga lagu ilaaliyey ama biacyuninaa bimara minaa ilaalataana ad ku samee wa waxyina waxyiganagana ku samee walaa tukhaaqibnii hana ila hadlin fi ladiina kuwii arinkooda haygala hadlin dalamuu dulmiga sameeyey maxaa yeelay inahum iyagu muqraquuna waa kuwa la maanshaynayo la hafin doono biyo lagu halaagi doone nabiylahi nuux markuu qowmkiisa uu sagaal boqol iyo konton sano uu ku dhex jiray waxaa u tegi doonaa insha allahu tacala walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi falabisa fiihim alfa sanati ilaa hamsiina caama faakadahum duufaan wahum aalimuun kun sano oo kontonla ayuu dhex taagnaayo intaa dhawaaqay oo uu macnaha waxa wey dacwada rabbi subxaana watacaala ugu yeehi markaa kadib kunkaa sane ee kontonka la sagaal boqol iyo kontonkaa sano natiijada nabiyulaahi nuux uu la yimid waxay noqotay wamaa aamana macahu ilaa qaliil wax yar unbaa rumeeyey waa inoo imaan doontaa yani wax yar unbaa rumeeyey markii wixii ilaahay ugu talagalay hanuun ay rumeeyeen oo raaceen yaa rabbi subxaana watacaala marka wuxuu u sheegi in aan dib dambe cid dambe u rumayn doontaa ayna jirin intaa ku rumaysee waxaan ahayn oo rumayn doonto ku raaci doontaa ma inta kale gaalnimay ku baabi'i doonaan markaa wy markuu nabiylahi nuux marka habaari doono rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara halkaasu manaa waa marku gabagabayna markaasaa ilaahi subxaana watacaala yani markii la ogaaday cid dambe oo aan ka rumaynaysa inaysan jirin yaa marka ilaahi subxaana watacaala inuu halaago ayuu rabbi doonay subxaana watacala oo baabi'iyo oo waxba laga reebi baabaa iyo halaagaasna waxaa lagu halaagi biyaa lagu halaaga biyihii marka waxaa la doonayaa nabiyulaahi nuux iyo inta rumaysay inay ka badbaadaan oo ka baxaan baa la rabaa natiijadii baa loo sheegay marka nabiylahi nuux ciddadna horta ku rumayn mayso midda labaad weyaan yani arinka ay sameynayaan iyo waxay ku kacayaan ha ka murginohayen ku murgino haka walbahan kuna markaasaa laleeyahay diyaargarow oo duufaankaa dhici doona iyo biyaha imaan doonay saad uga badbaadi lahayd adiga iyo inta ku rumaysay taa iyadaa isu diyaari maxaa u diyaarsanaya marka doon baa layidhi marka samey doontaad ku badbaadi lahaydeen waa inaad samayso doontaa waxaa lagu samaynayaa xisbi rabbaaniya subxaana watacala ilaahay baa ilaalada mada ku same odhanay annagoo ku ilaalinayna oo waardiga kaa hayna oo wax dhiba lagu geysanaynin ku samee waxaa kaleeto oo qaabka yani samaynta doontaas ila nabiylahi nuux waxaa laleeyahay ma aqooni qaabka doonaha loo sameeyey waxyi rabbaaniyu ku samaynaya macana waxyibuu ku samayno talabixinta xagga rabbibay uga imaanaysaa subxana watacaala yani waxa weyaan qaabku u samayn iyo meesha uu mismaarka gelin iyo meesha uu macnaha waxa weyaan looxaanta ku rakibi iyo kulligeed waxa waxyi rabbaaniya macnaha lagu samaynaya doontaasi muddaday ku qaadatayba markay ku qaadatay markuu doonta samaynayey ayaa marka rabbi wuxuu kala hadlay subxaana watacaala qoladan waan baabiin waanan halaagiye nuuxow nimankaas halaaga aan u qoray arinkooda haygala hadlay ilaahw ha halaagin iyo ilaahw maxaad u halaagtay iyo baryo iyo aan ilaahay u barida iyo yaysan kaa imaanin macna kuwa waan gebagabayn buu rabbigu yii subxana wataala sidaasma wa uuxiya waa loo waxyooday ilaa nuuxin nabiyulaahi nuux baa loo waxyooday waxyiga waxaa layidhahdaa waa hadalka sida qarsoonida lagugu sheego waxyi hadal laguu sheegay adigoo cid ku sheegtay aan la arkaynin si qarsoodi lagu taabsiiyey ayaa ladhahda wayi wa uuxiya ilaa nuuxin nuux ayaa waxaa loo waxyooday annahu amar yashaanigu inuu yahay lan yumina inuusan rumaynaynin min qowmihi xaal ay ka ahaadeen tolkii ilaa man qad aamana ciddii horay u rumaysay mooyaane falaa tabtais marka ha murgin oo ha walbahaarin bimaa kaanuu bisababi maa kaanuu waxay ahaayeen daraaddeed yani ha ku walbahaarin yafcaluuna kuwa samay bisababi ficlin yani waxay samaynayaan yuusan walbahaar kugu bixinin oo ha walbahaarino dhibkay kuu geysanayaan iyo rafaadkooda isaga dulqaada macna wasnac waxaad samaysaa alfulka doontii samee biacyunina yani waxa weyaan bimara mina arag anagoo aan ku arkayna ku samee yani anagoo aad noo muuqato oo laga wado anagoo ku ilaalinayna oo ku xifdinayna doontaa ku same man waa waxyinaa waxyiganagana ku same yani indhaha waxaa looga cabiraya ilaahi subxaana watacaala ina waa leeyahay laakiin indhaha waxaa looga cabirayaa rabbi subxaana watacaala ilaalada ilaaladaas sideedaba waxay ku timaadaa indhahay ka timaadaa markii wax la ilaalinayo wax inaad xifdiyo doonaysahay yani cid indhale unbaa wax ku xifdin laakiin cid indhala waxba kuma xifdin karto ilaaladu marka waxay ka mid tahay nataaijta ama lawaasinta waxay ka mid tahay macnaha waxa weya indhaha ayay ka mid tahay marka waxa weya mufasiriinta selafku waxay leeyiin wasnac alfulka biacyunina bimara mina arag anagu aan ku arkayno ku same wey macnaha wa waxyina waxyiganaga ku same yacni sheegid anagu aan ku sheegayna qaabkii aad u samayn lahayd iyo qorshihii iyo handasadii lagu samayn lahaa baa loo sheegay walaa tuqaadibnii hana ila hadlay fi ladiina fii shani ladiina kuwii arinkooda haygala hadlay dalamuu dulmiga sameeyey dadka dulmiga sameeyey ee gaaloobay ee sagaal boqol iyo konton sano la keri layahay kuwaa haygala hadlinoo arinkooda yani shafaaca iyo ergaha u weydiinin maxaa yeele inahum iyagu muqraquuna waa kuwa la maanshaynayo biyaa lagu halaagi doonaa ilahi subxaana watacaala inuu gebagabeeyo ayuu doonay wayasnacu lfulka wakulamaa mara calayhi malaun min qowmihi sakiruu minhu qaala in taskaruu mina fainaa naskaru minkum kamaa taskaruun wayasnacu wuxuu samaynaya nabilahi nuux alfulka doontii buu samaynaya xikaayatulxaal baa la yidhahdaayo maadigiibaa mudaaric laga cabiray waa xikaayatulxaal baa la yidhahdaayo arrinkii markaa dhacayay yaa waxaa lasoo istixdaarsaday oo sidii isagoo hadda dhacayo kalaa laga dhigay macna wayasnacu wuu samaynayaa hadda alfulka doontii buu hadda samaynaya yani hadda isagoo wixii dhacayaan oo kalaa laga dhigay wa kullamaa mara mar kasta uu soo maro calayhi dushiisa mala-un kooxi ay soo marto oo min qowmihi tolkii ka mida mar walbo koox tolkii iyo qabiilkiisii ka mida dadkii loo diray ka midi ay soo maraanba sakiruu minhu way ku jeesjeesayaan nabiylahi muusa bay ku jeesjeesayaan qaaluu waxay odhanaya qaaluu qaala wuxuu nabiylahi nuux oo ugu jawaabaya marka in taskaruu haddaad jeesjeestaan minaa xagga naga haddaad annaga nagu jeesjeestaan fa inaa anagu naskaru minkum waanu idinku jeesjeesi doonaa kamaa taskaruuna saa hadda nagu jeesjeesi doona yani anaguna markanaga unbay noo soo mari doontaayo waanu idinku jeesjeesi doonaa fasawfa taclamuuna waad ogaan doontaan man yatihi cidda uu u yimaadaad ogaan doontaan cadaabun cadaab cadaabkaasoo yuqsiihi fadeexeeyo dulleeya oo wayaxilu cidda uu ku hadsado oo ku dago ayaad ogaan doontaan calayhi dushiisa cadaabun cadaab uu ku dago cadaabkaasoo muqiimun joogta bal idinkii annaga waxaad kale ogaan doontaan keenii cadaab dulleeye ku yimaado cadaab joogtaana uu dushiisa ku habsado ku dawo macnaa waxa wey nabiyulaahi nuux markuu doontii inuu sameeyo gudagalay meel banaan buu doontii ku samaysanay biyo mare oo wax biyaa meesha kama dhowaa meel banaan oo macnaha iska dhul ah ayuu looxaantii iyo masaamiirtii iyo wixii isku rarakibaya tanay marka ku jeesteeseen oo waxay yidhahdeen yani nebinimaad sheegan jirtay haddana najaar baad noqotay saasay odhanaya maana nebinimo yani waxa weya nebinimona waad sheeganaysaa nin saryaqaanana waa tahay oo sariiraha iyo najaarka waxa la ruuxa sariiraha iyo looxaanta ka shaqeynaya macna maanta waxaad noqotay nin looxaan ka shaqeeyo oo doogaba samaynahay shalayna nebinimaad sheeganaysa macna jeestees noocaas oo kaletay ku jeesteesaya ayaga waxba ma ogaa yani waxayna ayaga u muuqatahay ninka kalaasa meesha banaan uu doonta ku samaysanayahay ma waalaya ma kala dhiman yahayo ma nin macnaha caqli la muxuu yaha waankadaas wax meesha ka muuqdo biyo iyo badtoona ma jire doontantaas xageeu marin doona macna jeesteesnoocaasoo kale ku jeesteesi jira mar walba koox qownkiisa ka mida ay soo maraan isagoo doonta samaynayana hadalkaa jeesteeska iyo macnaha ciyaarta yaysaa ugu tuurayaan markaas iska dhaafa markaasaa wuxuu ku yidhi haddaad nagu jeesteestaan maanta maalin aan maanta ahayn baan anaguna idinku jeesteesi doonaa saad noogu jeesteesaysaa macna ninba waa mar markanaga anagana noo soo mari doontaa aanan idinku jeesteesi doona waa marka la ciqaabayo la cadaabayo biyihii intay fatahaanooa soo baxaan ay biyihii meela ka galaalay waa lagu jeesteesi waxaa kaloo lagu jeesteesi doona aakharo markay tagaanna muminiintu gaaladii waa ku jeesteesayaan macna waxay ku odhan doonaan markay yidhaahdaan warna soo fiiriya aan nuurkiini siinkiina ka muxun qaadane waxay odhanayaan irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura dib u laabto oo halkaa iftiin ka raadsada ma dib baa loo laaban karaa uma laaban karaa hadal ku jeesees man ayagii say ugu ciyaari jireen muslimiinta loogu ciyaaraya man sidaas weyaan marka waxaa markaas wuxuu ku yihi nabiyulaahi nuux waad ogaan doontaan annagiiyo idinka kaanagii uu ku yimaado cadaab dulleeya oo uu ku habsado cadaab joogta ah uu ku dego dushooda waad ogaan doontaan annaga inaan nahay iyo idinka inaad sidaas w man wayasnacu wuxuu samaynaya alfulka doontiibuu samaynaya nabilahi nuux yani wuu sameeyey wa kullamaa marra mar walba uu soo maro calayhi dushiisa mala-un koox oo min qowmihi dadkiisa ka midii markay soo maraanba sakiruu minhu way ku jeesteesayaan nabilahi nuux qaala wuxuu ihi in taskaruu haddaad jeesteestaan minaa xagga naga haddaan annaga nagu jeesteestaan fa inaa anagu naskaru minkum waan idinku jeesteesa kamaa taskaruuna saad noogu jeesteesaysaan saad maanta noogu jeesteesaysaan oo noogu ciyaaraysaan ayaanu anaguna mar idinku jeesteesi doonaa fasufa taclamuna waad ogaan doontaan man yaatii cidda uu u yimaado cadaabun cadaab cadaabkaasoo yuqsiihi dulleeye oo ihaaneeya oo fadeexeeya wayaxilu cidda ay ku degtana wamanna waad ogaan doontaan yaxilu uu ku dago calayhi dushiisa cadaabun cadaabkaasoo muqiimun joogta cadaabaan kala go-aynin cidduu ku degana waad ogaan doontaan anagii idinka kaanaamidka u yahay xataa idaa jaa amrunaa wafaara tannuur qul naxmil fiiha min kulli zawjayni snayni waahlaka ilaa man sabaqa calayhi lqowl waman aaman wamaa aamana macahu ilaa qaliil xataa idaa jaa markii uu yimid amrunaa arinkanagii markuu yimid wafaara tannuuru oo wafaara u burqaday agta nuuru foornadiina ay burqatay ayaa qulnaa waxaanu nidhi ixmil xambaar nuuxow fiihaa doonta dhexeeda waxaad ku xambaartaa min kulli zawjayni labadii noocba isnayni laba kaga xambaar labadii noocba laba ka saar wa ahlaka reerkaagana saar ilaa man sabaqa ciday u horumartay mooye calayhi dushiisu alqowlu hadalka rabbi ciduu yani waxa wey ugu horumaray mooye hadalka rabbi oo inuu shaki yahay oo la cadaabayo hadalka noocaasu daduu u horeeyey mooyaane waman aamana ciddii rumaysay oo ku raacdayna iyagana doonta saar wamaa aamana masaba rumaynin macahu la jirankiisa ilaa qaliilun in yar mooyaane wax yar baabase raacday nabiyulaahi nuux calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam macnaheedu waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala yani markii waktigii la gaadhay nabiyulaahi nuuxna doontii u dhammaystirantay oo in la fuulo uun markaa ay diyaar u tahay iyo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu siiyey marka ciddii doontaa lagu badbaadinay loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadkaasaa marka la siiyeyo waxaa la yidhi ilaaha subxaana wa tacaala uu leeyahay markuu amarka la yihin amarkaasi waxa weeye rabbi wuxuu faray subxaana wa tacaala dhulkuna wuxuu inuu soo daayo biyihiisa soo saaro fafataxnaa abwaaba asamaai bimaain munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almau calaa mrin qad qubir yani samada ayaduna biyaheedii bay soo daysay dhulkuna wax alla wuxuu ilaahayey oo dhan baa soo burqaday biyihii kor ka yimid iyo kuwii koohu hoos ka yimid ayaa meel ilaahay uu qadaray subxaana watacala markaa isugu tegay waxay ka saramareen wax walba oo dhulka dushiisa saaran bay ka saramareen yani waxa wey buurihii dheerdheeraa iyo dhulkii taagga aha kulli biyihii baa ka saramara biyahaasaa marka rabbi subxaana watacaala kusoo fasaxay biyaha markii lagu soo fasaxay ayaa marka meelihii biyuhu kasoo burqadeen meel kamida la tilmaamayo tanuurka markay biyuhu kasoo boodeen baa layihi mana tanuurka waxa la fornada baasa macnaha waxa wey rootiga lagu dubo ayaa la yidhahdaa macna meeshaasay kasoo burqadeen oo meelihii ay biyuhu kasoo burqadeen meelo kamida unbay ahayn dhulka intiisa badanba biyuhu waa kasoo burqadeen macna markaasaa ilahi subxaana watacaala wuxuu ku yidhi doonta waxaad ku xambaartaa oo saartaa labadii noocba laba ka saar macna yani waxa wey lab iyo dhadigba dhadigana mid ka saar labkana mid ka saar macna sidaasaa laga wada yani ibni aadamka oo dhan iyo isagu meel wey laakiin xayawaanaadka iyo noolihii kale ayaa la leeyahay mid walba waa nin inaad lab iyo dhadig ka saarto oo doontaa ay ku badbaadaan maxaa yeel waxaa la doonayaa berito in macnaha adduunka tacmiirkiisii iyo sii jiritaankiisii iyo noolihii kasii jiray inay sii jiraan baa la rabaa meeshay ka tarmi lahayeen marka waa in lab iyo dhadig la helo lab iyo dhadig baa mid walba marka la badbaadiyo macnaa doontii la saar saar baa leeyi taasi waa mid waxaa kaloo saartaa reerkaaga reerkaaga iyo qoyskaagana saar ilaa cid ilaahay qowlkiisi iyo hadalkiisu u horeeyey mooyaane dushiisa ku hormaray oo qowlka ilaahay ku hormaray waxa weeye inuu yahay dadka cadaabkaas dadka gaalnimada ku dhiban ee shakiga ee cadaab kale dadka hadalka noocaasee rabbi u hormare hore ilaahay ugu qadaray inay gaala yihiin ahlunaar yihiin mooye reerkaaga intooda kale saar baa man waxaa kamid ahaa wiilkii nabiylaahi nuux waa inoo imaan doontaa kitab dhexdeeda imaan doonta insha allahu tacala habeen dambe wanaadaa nuuxun ibnahu yani waxa nabiylahi nuux wiilkiisiibaa meesha ku galayo dadkii halkaas walaagsan ka mid aha ehelkiisuu ka mid ahaa iyo qaraabadiisa iyo macnaha waxa wey kuwii la yidhi badbaadi ilaa man sabaqanaa soo gelaya isaga ilaa man sabaqa calayhi qowl waxaa kaleetoo iyadana ka mid ahayd nuux haweenaydii haween xaaskiisii baa ka mid ahay wadaraba allahu maalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin saas way macna yani waxa weeyaan nuux xaaskiisii iyaduna meeshaasay ku gashay oo dadka iyaduna halaagsamay bay ka mid tahay macna marka labadaasaa ka mid a ehelkiisa qolada qowlka ilaahay u hormaray e een gelaynin ehelkan ahay dadkii kale wax alla wixii kaa rumeeyeyna ayagana doonta saar baa lii markaasaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu inoo sheegay nabiyullaahi nuux sidiisaba muddadaa dhan isagoo daaci ahaa oo dadka diinta u sheegayay oo ugu yeedhahay oo dadaalahayy oo si walba ula hadlay suuratu nuux sida ilahalla subxana watacaala uu ku sheegayo dhinac walba kala hadlay haddana wax yar unbaa rumeye macna wamaa aamana macahu ilaa qaliil saasuu rabbilahi subxana watacaala muddada dheerarkeeda iyo natiijada markaad fiiriso miisaanka ibni aadamkana aad wax ku miisaanto waxaad isdhihi waa barnaamij faashil ah laakiin miisaanku saas ma ah miisaanka rabbi subxaana watacaala waxa weeye xil buu ku saaray xilkaa gudo in lagu raaco iyo in lagu rumeeyo iyo in macnaha dad badan aada heshaay hawl adiga ku taalla ma ah adiga dadaal xikmadna adeegto laakiin midhaha aad ku xisaabsan tahay hawl adiga jeebkaaga ku jirtaay ma ah allana kugula xisaabsan maayo subana wataala saa daraadeed buu nabigeena sal lay waslam uu leeyahay yani yati nabiyun walaysa macahu axad wayati nabiyun wamacahu rahdun nebi baa imaani asagoo ninna uusan la soconinoo cid rumaysaba aysan jirinba nebi kalaa imaani maalinta qiyaamada koox yar buu wataa oo sidiisaba rumaysay nabiyulaahi nuuxa muddadan dheer dhawaaqayena wamaa aamana macahu ilaa qaliil baa laleeyahy haddana maca dalika dacwadoodii mayna ku fashilmin eh sidii loo rabay bay u guteen abaalkoodii buuxana rabbi agtiisa keenaen subana wataala waxay taasi u tahay cibro u tahay oo darsi a u tahay dadka ducaadda macana dadka ducaadday darsi u tahay waan daalay oo meesha waxba kama soo socdaan oo waxba kama soo naasacada oo waa halbacaad lagu lisay oo dadkii waa idiidan yihiin sidaa daraaddeed waan iska dhaqaaqi waxan waa iskaga bixi warkaasi war soconaya ma hawl lagu diray ma ahe mas-uuliyadda ku saaran iyo waxaadan adigu awood u lahayn kala garo mas-uuliyadaadana guda ilahi subxana watacala xilkuu ku saaray sidaas way macana xataa idaa jaaa markii uu yimid amrunaa arinkana amarkanagii markuu yimid yani waa amarkii ilaahay uu siiyey dhulka iyo samada uu siiyey biyaha lagu soo daayay oo wafaara ama waa amarka ilaahay uu ku amray halaagooda oo wafaara u burqaday attanuuru yacni foornadiina ay burqatay oo biyihii ka soo boodeen qulnaa waxaanu ku nidhi markaa ixmil xambaar nuuxow fiiha doonta dhexeeda waxaad ku xambaartaa fiihaada waxay mufasiriinta qaar ka mida ka qaadanayaan doontu qolol bay lahayd wax isku furan ma ahayn qolol bay lahaydo qololkaasuu kala gelgeliyey baa fiihaada laga qaadan bay leeyihi qulnaa waxaan ii mil xambaar fiiha dhexdeeda min kulli zawjayni yani labadii noocba inayni laba ka xambaar labadii noocba laba doonsataa oo macnaha noociiba halkii jinsiba waxaad ka saartaa lab iyo dhadig saar bisadaha lab iyo dhadig ka saar oo libaaxa lab iyo dhadig ka saar oo xoolaha lab iyo dhadig ka saar ilaa akhri saas wy macnaa min kulli zawjayn inayn wa ahlaka reerkaagana saar iyo qoyskaaga ilaa man sabaqa cid ay u hormartay mooye calayhi dushiisa alqawlu hadalkii rabbi oo in la cadaabahaya uu hormaray mooyaane hadalkaa rabbi iyo weedhiisu cid ay dushiisa ku hormartay mooyaane reerka intiisa kale iyo qoyska intiisa kale doonta saar waman aamana cidda ku rumaysayna ayagana saar muminiinta oo dhan waxba ha ka tegin iyaga ee doonta saar wamaa aamana ma rumaynin macahu la jirankiisa ilaa qaliilun wax yar mooyaane unbaaba sidiisaba raacday isagoo muddada uu dhawaaqayay ay aad u badan tahay wallahu aclam wsal llahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali wasabi wsm